kitaabkii xagay xagay cutubka koowaad boqor dariyas sannadadiisii labaad bisheedii lixaad maalinteedii koowaad ayaa ereygii rabbigu u yimid nebi xagay oo waxaa loogu soo dhiibay sirebaabel ina salaati'iil oo ahaa taliyihii dalka yahuuda iyo yeshuuca ina yahuusaadaq oo ahaa wadaadkii sare oo wuxuu ku yidhi rabbiga ciidamadiisu sidaanuu u hadlaa oo wuxuu leeyahay dadkanu waxay yidhaahdaan wakhtigii weli lama gaadhin wakhtigii guriga rabbiga la dhisi lahaa weli lama gaadhin markaasaa ereygii rabbiga u yimid nebi xagaay oo wuxuu yidhi ma idiin tahay wakhti aad ku hoyataan guryihiinna saqafka loo yeelay iyadoo guriganu uu dunsan yahay haddaba rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay jidadkiinna ka fiirsada wax badan baad beerateen laakiinse in yar baad soo gurateen wax baad cuntaan laakiinse innaba kama dheregtaan wax baad cabtaan laakiinse innaba kama wabaxdaan dhar baad xidhataan laakiinse innaba ma diirsataan oo kii mushaaro soo qaataana wuxuu mushaarada u soo qaataa inuu kiish daloolan ku rito haddaba rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay jidadkiinna ka fiirsada rabbigu wuxuu leeyahay buurta fuulo oo alwaax ka keena oo guriga dhisa oo anna waan ku farxi doonaa oo kolkaasaan ammaanmi doonaa rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay waxaad filanayseen wax badan laakiinse waxay noqdeen in yar oo markaad intaas gurigii keenteen anigu waan afuufay waa maxay sababtu maxaa yeelay gurigaygii baa dunsan oo idinkana midkiin kastaba wuxuu u ordaa gurigiisa haddaba idinka daraaddiin ayaa samadii u diiday sayixeedii oo dhulkiina wuu diiday midhihiisii oo anigu abaar baan u yeedhay oo waxaan ku soo dejiyey dhulka iyo buuraha iyo hadhuurka iyo kamriga iyo saliidda iyo waxa dhulka ka soo baxa iyo dadka iyo duunyada iyo hawsha gacmaha oo dhan markaasaa serobaabel ina salaati'iil iyo wadaadkii sare oo ahaa yeshuuca ina yahusaadaq iyo dadka intiisii hadhay oo dhammu waxay addeeceen codkii rabbiga ilaahooda ah iyo erayadii nebi xagay waayo rabbiga ilaahooda ah ayaa isaga soo diray oo dadkiina rabbiga hortiisa ayaa cabsi ku gashay markaasaa xagaay oo ahaa wargeyskii rabbiga dadkii u sheegay farriintii rabbiga oo wuxuu ku yidhi rabbigu wuxuu leeyahay anigu waa idinla joogaa kolkaasaa rabbigu kiciyey ruuxii serobaabel ina salaati'iil oo ahaa taliyihii dalka yahuuda iyo ruuxii yeshuuca ina yaxuusadaaq oo ahaa wadaadka sare iyo ruuxii dadka intiisii hadhay oo dhanba oo intay yimaadeen ayay ka shaqeeyeen gurigii rabbiga ciidamada oo ilaahooda ah oo taasuna waxay dhacday boqor dariyuus sannadadiisii labaad bishiisii lixaad maalinteedii afar iyo labaatanaad xagay cutubkiisii labaad oo haddana bishii toddobaad maalinteedii kow iyo labaatanaad ayaa ereygii rabbigu u yimid nebi xagaay oo wuxuu yidhi hadda waxaad la hadashaa serobaabel ina salaati'iil oo ah taliyaha dalka yahuuda iyo yeshuuca iyo yahuusadak oo ahaa wadaadka sare iyo dadka intiisa hadhayba oo waxaad ku tidhaahdaa yaa hadhay oo idindhex jooga oo gurigan ammaantiisii hore arkay haatanse sidee buu idinla eg yahay soo meel aan waxba ahayn idinlama eka haddaba rabbigu wuxuu leeyahay serobaabeelow xoog yeelo yeshuuca ina yahuusaadaq oo wadaadka sare ahow xoog yeelo dadkiinna dalka jooga oo dhammow xoog yeesha oo shaqeeya waayo rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay anigu waan idinla joogaa sidaan idiin ballan qaaday waagii aan masar ka soo baxdeen oo ruuxaygiina wuu idindhex joogaa haddaba ha cabsannina waayo rabbiga ciidamadu wuxuu leeyahay weli wakhti yar oo gaaban baa ii hadhay oo dabadeedna waxaan gariirin doonaa samooyinka iyo dhulka iyo badda iyo berrigaba oo qurumaha oo dhanna waan gariirin doonaa oo waxa ay quruumaha oo dhammu jeclaystaan way iman doonaan oo anna gurigan waxaan ka buuxin doonaa ammaan ayaa rabbiga ciidammadu leeyahay rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay lacagta anigaa leh oo dahabkana anigaa leh rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay ammaanta gurigan dambe waa ka sii weynaan doontaa tan kii hore oo rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay meeshan dhexdeeda ayaan nabad ku siin doonaa boqordariyos sannaddiisii labaad bisheedii sagaalaad maalinteedii afar iyo labaatanaad ayaa ereygii rabbigu u yimid nebi xagaay oo wuxuu ku yidhi rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay haddaba wadaaddada waxaad weyddiisaan wax sharciga ku saabsan oo waxaad ku tidhaahdaan haddii mid darafka maradiisa ku qaato hilib quduusan oo uu darafkiisu taabto kibis ama fuud ama kamri ama saliid ama wax kale oo cunto ah miyay waxaas quduus noqonayaan kolkaasaa wadaaddadii waxay ugu jawaabeen oo ku yidhaahdeen maya kolkaasaa xagaa yidhi haddii mid ku nijaasoobo meydh oo uu taabto wax kuwan ka mid ah miyaa kaasu nijaasoobayaa oo wadaaddadiina waxay ugu jawaabeen oo ku yidhaahdeen wuu nijaasoobayaa markaasaa xagaay jawaabay oo wuxuu yidhi rabbigu wuxuu leeyahay dadkanu waa saasoo kale oo quruuntanuna saasoo kaley hortayda ku tahay oo shuqul kasta oo ay gacmahooda ku qabtaan waa saas oo kale oo wixii ay halkaas ku bixiyaanna waa nijaas haddaba waan idin baryayaaye maanta intii ka bilaabata biyo wixii ka dambeeyaba ka fiirsada intaan dhagaxna dhagax la dul saarin macbudka rabbiga iyo tan iyo wakhtigaas oo dhan markii la doonto tulmo ah labaatan waxaa laga helay toban keliya oo markii loo yimaado in macsarada kamri laga soo dhaansado konton weel waxaa ku jiray labaatan weel oo keliya anigu shuqulka gacmihiinna oo dhan waxaan ku dhuftay beere engeg iyo cariyeysi iyo roob dhagaxyaale laakiinse iima aydan soo noqon ayaa rabbigu leeyahay haddaba waan idin baryayaaye maanta intii ka bilaabata iyo wixii ka dambeeyaba ka fiirsada oo bishii sagaalaad maalinteedii afar iyo labaatanaad oo ahayd maalintii la dhigay aas'aaska macbudka rabbiga aad uga fiirsada maqsinka iniino ma ku jiraan hubaal canabka iyo berdaha iyo rumaanka iyo saytuunka midkoodna midha ma dhalin laakiinse maanta inta ka bilaabata waan idin barakayn doonaa markaasaa mar labaad ereygii rabbiga u yimid nebi xagaay taasuna waxay ahayd bisha maalinteedii afar iyo labaatanaad oo wuxuu ku yidhi lahada sarubaabeel oo ah taliyaha dalka yuhuuda oo waxaad ku tidhaahdaa waxaan gariirin doonaa samooyinka iyo dhulkaba waanan afgembin doonaa carshiga boqortooyooyinka oo waan baabbi'in doonaa xoogga boqortooyooyinka quruumaha waanan afgembi doonaa gaari fardoodyada iyo kuwa fuushanba oo fardaha iyo kuwa ku joogaba way dhici doonaan oo mid kastaba wuxuu ku dhiman doonaa seefta walaalkiis rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay sirbaabeelow addoonkaygiiyow ina salaati'iilow maalintaas waan ku qaadan doonaa ayaa rabbigu leeyahay oo waxaan kaa dhigi doonaa sidii shaabad oo kale waayo rabbiga ciidammadu wuxuu leeyahay anigu waan ku doortay